زدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا intaan casharka bilaabin kolley meel halkii sharaxaan maalintii sharaxyada aan yaro wada eegaynu lahaa fii hada isnaad anwaac macaarifi cilmi اisnaadi wa duruqihi oo dhammaan malaa saasi wada dhacday weliba nusqooyin kale laabmayn oo duruqihi baa dhacday walow dee aanay suurtagal ahayn nusqo keliyaan arkay iyadoo nawowi sharaxan ay kasoo noqonaysa wadurafihi ay tidhi kolley sababkuna waa si aan sheegay waa qaaf waa jamcu durfatina wax kale maaha markii aan ku soo jirnay xaggan himaarta iyo iibkeeda marka iibkeedu ansaxayo oo marka salaaxeedu ay muuqato ama waqti wax laga cuni karo bislaanayso taas ba ay tahay ayaa lafdiyo ayaynu soo aragnay yazow lafdigaas macnihiisa waan soo ogaanay kollay laba luqo ayaanu soo noqlinaya zaha yasow iyo asayusi markaa dhowr shaksi buu nawowi dad dhowra ayuu wax ka soo naqliyey ugu dambaynna majmuucii aqwaashooduu isu geeyey hadalla yar mufiidana waa raaciye laakiin tan uga jeedaa waxa weeye habeenkii dhowr magac baan haynay ka hore ibnu qolooyinkiina sharaxa isu maano dee kolley malaataa u laamayey iyo cid kastaana way karayse ibnu alacraabi waa nin alasmaci iyo abu zayd saddexdaba luqaadka halkan uu ka soo naqliyey khaliil waa jira khadaabi baa jira balqolooyinkaa labadaa waan iskaba daayey jawhari baa isagana uu soo naqlinayay iyo ibnulasiir afar baan idhi afartan oo iyadoo saddex kalena ay laba socdaan dee toddobadii afar baan kuwa kaaftoone bal in yar dib u soo laabma oo alaqal si aan ugu yar tadarubno siaan magacyada u helayno siaan taraajimta u helayno dee cilmi weyne way kuma jiraan halkaasoo barashada nafteeda shaksigii la baranayo haddii cid magacyadan ay ku kulmaysaa jirto kala sooco waa shay aada iyo aada u weyn waana cilmi aada u daqiiqa kolle cilmigan fawaaid kale oo kala duwanna markaad kutubtaa u laabantay waxyaalo way kuga baxayaan bal masalan haddaba in maxaa ciddii dee isku dayday bal awaanay ballantu ahayd ninka ugu horreeyaan qabanayaa qaala bnu alacraabiyi waayo alacraabi inankiisii unbaa inoo taala magaciisu inooma yaalo waqtigu ahaa waxba kama suuraysanayno iyo aqoontiiyo waxyaalo bal yaa wax isku soo dayo kollay cidun soo arkay aye marxab maxamed ibnu ziyaad waaye marka waqtigiisii oo kale miyaadin aye maxamed ibnu ziyaad ibn اlcaraabi waaye sax weye su-aal baan halkaa kaa weydiinaya kolley waad soo baxtiday ma ninkaas baad aragtay mise nin kaleo isna magacan un leh waad aragtay oo meeshii dee kolley la odhan karo keenu yahay markaa la odhan karo nin kale miyaad aragto isna ibn اlacraabi un la yidhaaho waaye ninka kale muxuu yahay axmed ibnu magaci w markaa kana waa maxamed ibnu ziyaad kana waa axmed ibn maxamed ibn ziyaad markaa maxaad ku tidhi waa ninkan labada keebaad in way kala horeeyaan naska muuqato adar soo aragtay siaad ku garatay markaa inay meeshii inuu maxamed ibnu ziyaad iyo nu axmed ibn maxamed ibnu ziyaad ahayn jamiil axsanta baaraka allah fik sax wey oo arrinaan tacqilin doono bal waayo cid kale imika kaama weydiinayo yoksi ma haysano ibn lcaraabi kolley kutubta taraajimta laba nin oo aada u muuqdaa ku sugan bal waxaan silaya malaa midba aada usii muuqasho badan waxyaabana weynaaf ninka uu horeu sheegay moxamed ibn ziyaad ibn lcaraabi laba yidhaaho oo waa nin de kolley alhaashimi yidhaah waa dee mawla un kolley aabihii addoon reer sindiya ayuu ahaa ninka haddana luqaad martabadaa jooga aabihii waana nin mutaqadim oo dee saa uu sheegay laba boqol iyo koob iyo soddonkii dhintay qarnigii labaadna qeybtiisii dambe oo dhan noolaa balkaasi waa nin ninka kalena waxaa yidhi axmed ibnu maxamed ibnu ziyaad maxamed ibnu ziyaad baa kana ahaa ee ruuxii markaa waxaaba u muuqanaysa inuu axmedkan ninka hore abiha kana ibn اlacraabi baa la idha kana ibn اlacraabi baa la idhaha kolley arrintu labadoodii ku kala soocayna waayo meeshan waxba inooma socdaane arrin muhima weeye oo kolley tan doonayda kuma baraarujiyo imanka shaksi dee hadday saas oo kale ishtibaah magaca yimaadaan waxyaalaha ugu ahamsan ee lagu kala soocaa haddii raggani dee culum lagaba hadlayey oo waxaan lasoo naqliyaynin uu fannigiisii yahay wixii aqoontiisii ka kalena aanu fannigaa dadkiisii ahayn laakiin markaa fannigaa lagaga soo naqlinayaa waa ninkii bal matalan markaa magacan lahaa ibnulcarabigan hore moxamed ibnu ziyaad intii isagoo dhintay uu kan kala dhasho isuma dhowo markaas ismana anay dhalin ee nina waa nin muxaditha nina waa nin lugawiya ibnulacraabiga hore moxamed ibnu ziyaad la yidhaaho aan leenahay asalkiisu waaba aabihii baaba addoon naftiisa reersin dee reer bini hashim waa mawle ahaanuun waa nin lugawiya oo dee raggii luqada raggoodii ugu ahamsanaa waktigiisii kaba mida ama jaanibka uguba aqoon badnaa bal waa nin markuu halkiisa joogay asmaci iyo abuzaydkan iyo baa odhan jiray waxay garanayeen maba jirto waa rag la odhan jiray luqadii bay wada hayaanba waa ninkaasa ama ninka kale waa nin muxaditho wuxuu kaba mid yahay kitaabkan abu da-uud dadkii soo naqliyo ruwaadii abu da-uud buu kaba mid yahay waayo dhowr riwaayaa jirta tan aad inoogu mashhuurki waa lulu riwaayadiisa ibnulacraabiyana waa jira bal ziyaada buu abu da-uudka dhexdiisa khaasatan riwaayadiisa mata iyo sanad ba leeyahy waa nin markaa rexlo badan lahaa sagaashan gaadhay xadiidna aad buu ugu shuhroobay gees kalena nin suufiya ayuu ahaa macaabid buu ahaa tasawufkii dabdisnaa buu ahaa ee ku dabdisnaa un qur'aanka iyo sunnaah ee ta'aluh iyo tacabud iyo taasa bal tarjamadiisa midna shan iyo to mujaladka shan iyo tobnaad ee siyar aclam nubalaa buu ku jiraa midna waa mujaladka tobnaad markaa ninkan kale mujaladka tobnaad intaasaa udhaxaysa hadalla fiican uu ku leeya weliba tarjamadiisao xaggan ah de markuu isaga kaba soo hadlayo si uu jaanibkan tasawufkiisa xataa u dabdinaya inuu shaahid la-aan iyo sunno la-aan aan u aqbali jirin iyadoo waktigaa raggii sheekhadiisa junayd iyo amtaashay raggii dee tiisnaa ee aada u fiicna aanay ahayd tasawufkan falsafigii marka aanu sooba bixin ama aanay raggaasi ahayn ayaa xataa adaladiisa ka mid ahaa ninka caalimkii idaa cariya can ita'aluhi watasawuf fahuwa faariq wasuufiyu idaa cariya can sunati zalla can sawaa'i sabiil waa hadal dahabi ninkii caalimka ahaa ta'aluh hadduu ka maran yahay ujeedadu in cibaado la aanu ahayn khashe iyo khushuuc iyo cibaado aanu lahayn iyo taa tasawufka ugaba jeedo waa ruux maran waxba aan ahayn buu leeya faariqba fahuwa faariq kii suufiga ahaana hadduu ka maran yahay sunnihii inuu dee wixiisoo dhami uu sunnahan ku salaysan yahay isaguna dariiqii toosnaa ayuu gees maraya waa hadalka dahabiya taas weeye bal kaas waan ka gudbaynaa ibnulacraabi nin kalena waa ibnulacraabi marka haddaba waa ka hore ee lugawiga a weeye waayo waxa laga hadlayaa maha xadiid luqadii carabeed baa laga hadlayaa iyo maxaa luqada carabisay ugu hadashaa iyo luqaadkoodu ahaa haddii u xadiid markaa marka ishtibaah yimaadaan leeyahay ninka fannigiisii dee marka laga hadlayo hadduu dee nin faqiha u ahaa nina nin muxaditha u ahaa ti markaa fuqahada iyo masale fiqiya ay tahay dee kii fiqiha baad ku xambaaraysa kan kale kuma xambaaraysa markay ishtibaah yimaado waana si fiican ayaabuu soo kala dabdiyey bal isaga taas baan ku dhaafayaa ibnulcaraabi markaa laba nin baa jira marka luqa lasoo naqlinayo ninka loo jeedaa waa ninkan mutaqadimka moxamed ibnu ziyaad la yidhaah laakiin xadiidkiiyo riwaayad iyo jaanibka ama cibaado iyo jaanibka hadday tahay waa ibnulcaraabiga dambe magacay ku kulmeen isaga axmed ibni moxamed ibnu ziyaad baa la yidhaha waxaa looga qaadan karaa inuu dhalayba dee manaanu dhaline waana magaciisa moxamed ibnu ziyaad kani ha kana waa axmed ibni moxamed ibnu ziyaad waa nin kale fogyuna dee waa nin isagu qarnigii afraad dhexdiisii dhintay iyo nin qarnigii markaa saddexaad dhexdiisii dhintay ama weliba qeybtiisii hore ayay kala yimi waa nin luqawiya iyo nin kale xagga atirsin ay ku kulmayaan ma jirto ninka labaad kolley aad malaa u sahlan yahay cid kalan way soo heshay waanay fiicantay bal inaan dee noocyadan ku tadarubne ruuxuna wuxuu isagu la yimaada ayaa u hadhay wax loo sheegay uu iska iloobaa wixii loo sheegay marka waxa laga yaha berri inaanu xusuusnayn laakiin wuxuu isagu xaggiisa baxtiyey uu helay alasmaci baa iyadana ninkii labadi waaya abu saciid waa kun yataasay cabdilmalik ibnu qurayd ay sax weeye markaasi isaguna cilmigiisa badani muxuu ahaa markaa xagga shicirka iyo luqada iyo taas buu ahaa waaye asmaci laftigan maxaa lo nisbadana maxay tahay ma meel ba ma wadan ba maxay tahay alasmaci haddaad soo egtay yaa kordhinaya bal adigu markii hore aada dushay nacam qabiilo ko markaas adigu ma sii dheeraba waa ogi haddii cabdilmelik ibn qurayb ibn cabdilmelik iyo mala laba iyo marka la dhaafo asmacani soo gelaya asmac abtirsiintiisa ku jira waa asmaci baltaaba hadal baan ise kasoo er naqlinayaa nin xaafid oo xalaydha intaasoo kunoo urjuunso shicirkay odhan jireen shaydaanu shicri dee ayuu wada xafidsanaa mata walo luqada ilaah dee sulus luqa ayuu hayay luqada carbeed ana nin caraba ayaa waxuu la weydiiyey su-aal ah isagoo dadkii kale wax la aqrisanaya kayfa xafidata wanasu sebaad adugu waxaan u xafdiday dadkii kalena ay u ilaabeeno hadal baa muxuu idhi isagu uu yidhi markaas darastu wa taraku anigu dee wixii waan diraaseeyey darsay iyagu laakiin farahay ka qaadeen ujeedada cilmigii haddaana dee muraajacayn aqriyintaasoo kale waad iloobi kuma sugnaanayo markaa iyagi dadkii kale ee wixii way maqleen oo maqle maqalkii way lahaayeen laakiin diraaso dambe ayaana yeelan aniguna taasoo kale ayaan waxa way yeeshay qiso yaro kolley caawa casharkuna marka hore n si yar dheerayna amuu inoo socon doonaa uu soo naqliyey bal kolley cilmigusu haddana kolkol waxaa nadariga wixii mumaaraso ay kaba roon tahay nin baa jira ay la wakti ahaayo kolley isaguna luqada aad iyo taariikh iyo wax kastaba ku xeel dheeraa abu cubaydata laba nin baana jiroo magacan wada wato midna waa abu cubaydin qasim ibnu salaam waa ninka labada ka mudan weeye xagga sunno iyo cilmi iyo xadiid iyo jaanibkaas iyo abu cubaydato jaanibka luqada iyo taa macmar ibn lmusana abu cubaydin iyo abu cubaydatay kalayin labadaba kutubta iyadoo luqo laga soo naqlinayo waa yimaadaan laakiin ninka marka fadaail qur'aan la joogo iyo amwaal iyo waxyaalahan amwaasha ku tacalluqsanaya laga soo naqlinaya waa abu cubayd qasim ibnu salam ninkaas baa waxay labadooduba waa kutubta luqadu siday ku bilaabantay macaajibtan aan hayne imaka markii ugu horreysay raggan asmac iyo amsaashay abu cubaydiya bilaabayeen qayb qayb bay ku bilaabeen nin wuxuu dejinayaa kitaab geela uuna geela unbu ku urinaya luqaadkiisii iyo magacyadoodii iyo wixii shawaahid luqada carbeed kitaab timir uuna dabaylaha uun dee intaasoo kutubbaa jirtay marka fardaha ayuu isagu dhahaa asmaci abu cubaydana waa dejiyey midba kitaab fardaha ujeedad markaa maxay tahay waa juz-jus iyo meel kasta magaca la yidhaaha iyo wixii shicir ku soo arooray iyo wixii ayaa luq ahaan la dabdinaya in markaa raggii madaxda ahaa ee siyaasadda ahaa maalkana lahaa ee cilmigana yaqaanee guryihiisa iyo majaalistiisa ay ahayd meelaha dadkaasna ay yimaadaan baa labadoodiiba u yeedho kan wuxuu weydiiyey asmaci kitaabkaaga fardu baa inteeyo wuxuu ihi jildin adigu malaa dee waxa kuraasa iyo adigu waxbuu ihi abu cubayd buu weydiiye o tuhi intii malaa in tobolaabkeed ka badan ayaa kitaabkayga farduhu yahay farasna meeshii waa joogaa abu cubaydata abu cubayd maha abu cubaydatu ku yihi bal kacoo daynay waxaa ku qoran kitaabkii labadaba kitaab baa la keenay kitaabkii waxaa ku qoran halkaa magacaasa laydha laga bilaabo qoobka ilaa dee meel kasta ilaa dheg iyo ilaa food iyo wax kasta shawaahidiina waa la sheegaya iyo shicirkii carbeed bal kacoo magacyadadaad qortay mid kasta halkeeda farta saar meesha uu yahay abu cubayda wuxuu yihi anugu babaydaar baadig qolada dee dhakhtarada xoola iyo taas carabma wax ka maqlay wuxuu ma qoray oo ujeedada waxaan ma tadbiiqin karo oo dee meeshii asmaci labada kitaab markii abu cubayda weyn asmaci buu yihi bal kacoo dee isagu intuu gacmihii laabto xaytayna ayuu kacuu ku boodadatuu dhegtii qabtay halka waxaasaa la shacirkiina uu sheegaya foodii ilaa uu qoobkii gaadhay meel kastaba magacii shaahidkiina uu sheegaya faraskiibu sagu sidii ku qaatay oo lagu siiyey macnaa kadib waa tadbiiqo wixii uu nadari uhaystay iyo camali waayo waxbaa maqlayda laga yaaba hadday naga soo horbaxaan dhirtii geedkii de waa geed umaleyda geedkii ma garanayno isagii dee wuxuu yihi marka dambe uu doonaya isaga ogaad in uga cadhaysiiyo ayuu isagoo faraskii fuusho buu iima jiray faraskii maalintii uu se kagama helay bal asmaci waa nin saas ah waa nin adigu kolley aad luqada iyo dee shaaficiya masaashiir ay aad taa uguma ammaaneen waktigiina wayna socdaaye laba nin baa hadhay oo laba kala doonaya abu zayd welibana ishkaalkiisuu yeelan karaa ninkiisa u laabmay horta ishkaalkiisu ku yeelan karaa abu zayd waaye axmed adigu barnaamijda ad haysataa kale adeegayaaye abu zayd ya abu zayd kale saad ku baadhay waay maxaa magaca ku qoran kan ujeedno kaasi maaha oo adigu waa midka aye way halkaad ka heshay afayatra ceemka ay waxaa tihi saciid ibn sab aws ibn thabit alanصari iyo siyar calamnimo laa eegay halkan way adigu marka kitaabkaan doonaya kitaabkaad eegta siyar in waxa laba tarjama isku xigo nin u dhexeeyo abu zayd abu zayd saciid ibn aws iyo saciid ibn rabiic nin keliyaana udhexeeya isku meel bay ku qoran yihiin waana abu zayd baa labadaba la yidhaah waa meel keliya in markaa in adugu mid baad aragtay kadamba maad arag waa ka horrey weliba kadambaba ka hor dhintee saxbay adugu ma waxaan leeyahy in markay dee ishtibaah yimaado kolley bal wixii laga hadlayaa loo yar laama kolkol bay taasi waa midna waa saciid ibnu rabiic midna waa saciid ibnu zayd ibn aws labadaba abu zayd baa la yidhaha midna abu zayd alanصari midna abu zayd alharawiye ninkan waa abu zayd alanصari kaa soo sheegteen saciid ibn aws baa la yidhaha awowgiisa dambena صaxaabi waan arki doonaa markaasoo rasuulka ilaahay afar nin yihi qur'aanka ama uu صaxaabi lahaa rasuulka ilaahay markaa wafaday afar nin baa qur'aanka xafido mid uu ku daray abu zayd kaas baa u awowo awobtirsintiisa maraya waa nin lugawiyo isaguna abu daud iyo tirmidiba riwaayo ku leeya lakin keena kuma laha bal waxay yidhahaanba markaas maciyo abu cubaydiya raggaa la eego isagoo yidhahaanba luqada inteeda badan sulusaya luqa ayuu xafidsanaa walow dee ati si naqdushaas mooye wax kaloo iyo sidaasoo ina soo gaadhay aanu jirin bal kitaabkii waan iska wadaya ila abu zaydna waa kaasoo kol hadduu luqo yahay eeg luqo lasoo naqlinayo uu yahay oo kutubta luqada waayo luqaduu ku badan yahay kutubta luqaduu ku badan yahay ama gariibka xadiidka ama sanoo kale masale luqa abu zayd lasoo naqliyo waa ninka abu zayd alanصari la yidhaaho abu zayd alanصari mujaladka sagaalaad ee sir aclam nubalana tarjamu ku leeyahay marka abu zayd alanصari magaciisana saciid ibn aws kaas baa la yidhaha ibnu thaabit ee balaa ninka maaha abu zayd alharawi harawida nimada waxay ugu nisbeen dhar halkaa laga keeni jiruu iibin jiro kaa la tarjamada ah ama isku meesha ku yaalaan halkaas ninkii ugu dambeeyey qolooyinka kale waa dhaafayaa bal haddii cid kale aan helo ibn alasiir aad buu u sahlan yaan filayaa isagu in cidda kale xagga dambena may ma yeele adigu markii hore ad waaye bal sheeg markii hore dadka ad ayaa meel kale kaa maray صح wuxuu leeyahay أحmed cali بن محamed بن الأصير الjazrي laqabkiisa haddaan raaciyana waa cizudiin markaa ninkaa uu soo dhigtay cid kale oo ra'yi kala qabto ama cid kale aragtay ma jirta de waa saddex ruuxun baa farta taagaya ad haya haya magaciisa shooday ninka magaca uu qoray waa maxay ya mubaaraka almubaarakay alasir ibn اlasir mubaarak ibn moxamed buu yihi bal yaay dee waa cali ibn moxamed mubaarak ibn moxamed yaan maxaan ku kala saari karnaa labadiina iyagaan hadalka idin siin dooda waayo oo labay kala sheegeen horta cid kaleo la kordhinaya miyay jirtaa nin kale aye way way abukar meel cali bn moxamed waa cali bn moxamed kii sa mubaarak bn moxamed adiguna maxaad leedahay marka waa taasun in cali waa labadina walaala markaa labada sheegaysaan keebaan markaa kan loo jeeday mid kasta in asir baa la yidhaha keebuu noqon haya bal horta waay keebuu noqonaya kani saddexna ninka saddexaadna muxuu yihi ninka waay aye a magaca dee magaca kuweebuu yahay bs way adigu maxamed mahadlays marab ya ay ya cali de sheekh ibrahim lugawi ma ahayn muarikh buu ahaa cali bas waxaan sheegaya waktigii haddaba cashirku inoo dhamaaday bas adigu muhimku waxbaa isku daydeen horta mid baan yar odhanaya intaan sheegin ninkan marka sidaa tala magacyo loo baadayo hadduu magacu kutubta lixdaa mid kamida ku sugan yahay meelaha ugu horeeya laga eega waa kutubtan taraajimtooda dhigta sida taadiibulkamaalka mizi taadiibu taadiibka xaafid iyo taqriibka iyo markaa kutubtaas waxay ku roon yihin magaciisun baad qaadanaysaa xuruufay ku socdaan xarafkii baad tegi dhib yaraan baad kaga heli hadduu nin kuyo un ku shirooban yahayna halka ugu dambeeya kuyooyinka ku ururiyaado haddii aan kunyada mooye wax kale loo aqoon halkaasay ku tarjameeyaan haddii kalena kunyadii intay dhigtaan ayay odhanaya magaciisu waa hebelo magaciisa markaad garan la-dahay uu inoo soo horomaray bal taas weeyo tahay laakiin marka aanu in ahayn taas oo kale onu halkaa kuma sugnayn haddii aad garanaysa sanadii uu dhintay kutubtan sida bidaayo nihaay oo kale walow dadkiisa dee uu ku sugan yahay ay yar yihiin oonay badnayn iyo taariikhulislaam dahabi oo kale iyo cibarkiisa iyo ayaa sanadii ayaa tegeysaa sanadii ayaa tegi markaa haddii uu dee meeshii ku leeya tarjamo oo kale haddaanay waxyaalahaasi jirin siyar dabaqaad buu ku socday iyo tadkirat ulxufaad iyo kuwaasi mid baad samayn kutubtan dambe ama kutubtan laynoo soo madbaceeyey kuwooda si fiican looga shaqeeyey faris baa la socota faristaasi waxay leedahay qismi alcalaam almutarjamiin qismigaasaa tegi magacii baad eegan marka aduu xataa kitaabku markaa mujaladkii aad haddii isho dhowr magac yimaadaan bal dee dabaqad iyo say u kala horreeyey baad yar kale eegi bal taasi waa mid ama xagga ibnulahir oo kale horta ninka loo jeedaa ibnulahir meelahan iyada hadday luqa lasoo naqlinayo xadiid dhexdii aad joogtana kol hadday luqa tahay waa ninka la yidhaaho abusacaadaat mubaarak ibnu moxamed weeye cali ma aha haddii lasoo naqlinayo صaxaabi magacii waa صaxaabi iyo tarjamadii ama nasab nisbo fulan nisbadii sida alharawiy iyo alansaari iyo cibaarada arrintu ay taa tahay eeg ama ama صaxaabo ay tahayna waa ninkan kale sheegteen cali bni moxamed ninkaasuu noqonaya ee ma noqonayo kale e haddii kutubta adabka la joogo iyo shicir iyo masel laga hadlayana waa ninkan saddexaad uu sheegee nasrullah ninkaas baa adigu ay tahay ninka ibnulasiirka loo jeeda uu yahay ee nasrullah oo isaga waa saddex noo walaal ah ee midna waa nin muxaditha oo waa ninkan mubaarak ibn moxamed la yidhah waa nin kale annihaaya imaka halka wuxuu kasoo naqlinaya nihaaye weeye meel kale maaha annihaaya fi gariib alxadiidi walathar waa mid waxaa kaluu leeyahay jaamic lusul kitaabkan weyne aad uqayimkee ee kutubtan shanta shanta ah marka ibnu maaja buu saaro malik buu ku korriyey waa lix kitaab ninka labadaasuu leeyahay nina waa ninkan cali ibn kan mubaarak ibn moxamed baa la yidhaha musacaadaat midna waa ninkan cali ibn moxamed eeg majdudiin bay raaciyaan isaga cali ibn moxamedna cizudiin bay raaciyaan abulxasan oo isaga wuxuu leeyahy kitaabkan taarikta alkamil haddii taarikh laga hadlayana waa isaga haddii saxaabo laga hadlayo iyo haddii ansaab laga hadlayo wuxuu leeyahy kitaabkan weyn ee alkamil fi taarikh la yidhaah waxaa kaluu leeyahay kitaab aada u fiican oo kitaabkan weyne uu leeyahay samcani alansaab uu soo gaabiyo o la yidhaha lub lansaab me taadiib lansaab me ha lub lansaab waa taadiib ansaabtan buu taadiibiyo waa lub me lub buu ku magacaabay ama lubaab lansaab kana waa lubu lubaabka suyuudi waana madbuuc oo uu madbacaysan yahay markaa nasbooyinka iyo waxaa iyo kitaabkan saxaabada laga hadlay isna madbuuce usdulgaaba la yidhaaho waa nin kale waa cizudiin baa wada leh ninka saddexaadna waa ninka nasrullah la yidhaaho diyaa-udiin baa isagana la yidhaaho kitaab weyn oo adabka ah oo madbuuco almathal saa'ir la yidhaaho ayuu leeyahay saddexdu waa saddex noo walaal ahoo taasoo banu lasiiri halaaatun kullun qad xaaza kullun muftakar فمؤرخ جمع العلوم وآخر ولي الوزر ومحدث كتب الحديث له النهاية في الأثر baa lahaa nin kalena si kala u dhigayo dee hab kale u dhigayay iyadna abyad saasuun ahayd bal msnigu ibn asirkaasna waa ibn asir الjazari saddexda magacuna saddexda kutubooda madbuuc ay leeyihiin saasay kale yihin bas casharkii kale qeyb baa inaga qaatee marka baabkeenii baan bilaabanayna almuhim faqad laakiin wax baxigaasi waa muhim oo idin fiican yahay oo ama dhammaanteedba oo wada fiican yahay baabu man baaca nakla calayha samarun hadakani baabu xukmi man bal xukumkii baabkiisii weeye baaca iibiyey naklan calayha samarun bal ama xaaladiisu waxa ay tahay timir midha ay ku sugayiin oo macnuu waa xabnayta dhir timira ayuu leeyay dhirti markaa way midho bixisay oo markaa maaha waa midhihii baa soo baxay laakiin dee waktigii weli la goynayay iyo may gaadhin horaynu usoo maray midhuhu marka aan weli wakti wax laga cuni karo aanay gaadhin inaan la iibinahayn waa ti aynu soo marray oo baabkii hore aan kuba soo maray ee maanta laakiin geedkii midhuhuna ay kuba sugnaayeen ayuu ninku iibinayaa geedkii buu iibinayaa ee arrinkana midhihii maanta wax loo jeedo la iyo maha hadday doonaan qiima haba kordhiyeeno waa tabacna oo imika qabla muduwi salaax bacda muduwi salaax tan lama kala eegayo geedkii baa la iibinayaa midhuna tabac bay yihin bal midhaha ayaa yeelanaya weeye maxaa xukunkoodu yahay tiibaa baabkeedii uu yahay wuxuu uhi musanifka xadaثana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu yihi man baaca ruuxa iibiya naklan timir iibiya naklina waa ismu jinsi un mufradkiisuna waa ka nakla noqonaya qad ubirat la tallaalay oo ubaxeedii ama dee kii tii la digay lagu tallaalay kii laba ubaxiisiiba fasamaratuhaa midhaheedaas guntamay markaasee kuba sugani lilbaa'ici ninkii hore kaba shaqeeye baa'ici ayuu u sugnaaday ilaa an yashtarida inuu shardiyo uun mooye almubtaacu kan iibsanaya inuu isagu shardiyo uun mooye oo uu yidhaaho geedka iyo midhihiisaba waan wada iibsanaya oo dee bartaas uu shardiyo mooye midhaha waxa leh dee ruuxii tacbiiriyey talqiixiyey tallaalkan iyo waxaan kuba sameeyey kaas baa le bilxadiidku waa inoo socon doonaaye laakiin lafdigan ubirat tacbiirku waxa weeye kollay luqa ahaana isagoo ahla luqa kasoo naqlinaya abartu nakla iyadoo hulaati marka ay tahay la takfiifiyo aaburuhu ama aabiruhu abran oo iyo abartuhu aabiruhu tacbiiran waa isla mide waa talqiixi ama waa nooc si ay hab ay isugu talaali jireen kan lab iyo iyo geedka dhadig kan lab isaga ubaxun buu bixin jiray oo dee midho kamay baxahayn geedka dhadig baa midhaha bixinayay marka tacbiirku wuxuu ahaa ama uu yahay tii dhadigayd ama geedkii nakladii ayaa ubaxiisii la kala dilaacinayaa markaasay ku daadinayeen waxay ka soo qaadeen kan lab ubaxiis oo ayay kuba daadinayeen markaa dilaacintan la dilaacinaye bal wax lagu la dilaacinayaa tacbiirku yahay ee talqiixii markaa waxaana dee bal markay taasi dhacdo midhihii baa si fiican u guntamayey oo bal si fiican bay uguma sugnaanayeen ee uba guntamayeen bal tacbiirku kaa weeye ee kolkol markaa ama dabaysh oo kale iyo ama waxyaalo kale iyadoon ficli bni aadanba gelin intuu wixina iskaba dilaaco uu helo wixii talqiixii uu helaana malaawaba iskaba jirtay laakiin tacbiirku taas buu ahaa reer madiinana waa shay ay yaqaaneen oy kuba dhaqmi jireenoo bal dee kitaabka inooguba iman doontaa markaas maan xadiidkaa gaar u eegeynaa imika waan sii sheegaya on haddii alla idhaah insha allahu tacala haddaan gaadhne rasuulka ilaahay markii uu madiine tegay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u arkay iyagoo dhirtii timirta waxaa kuba samaynayuu yihi maxay samaynayaan oo dee taya loo sheegay inay kii ubixi kaalan ay soo qaadayaan oy kan kale kuba daadinayaan oo sidaa ee midhihiina ay kuba fiicnaanayaan markaasaa rasuulku yihi u malayn maayo taasi inay wax tarayso ama dee taas oo kale dee iyagna tii waxyi baa rasuulka ilaahayna dee iyagu halkan beerahan may lahayn oo halkana maba aqoone laakiin dee dani bay ahayd may ahayn waxyi isaga u yimi iyo nooc yar ijtihaadun bay ahaydba markaasay iskaba daayeen markii rasuulka ilaahay yidhi oo macnaa haddii ay iskaba daayaan waaba isaga fiicnaan lahayd iyo markaasaa waxay noqotay timirtiisa ubaxaysay ee timir aan dhammayn oo nooc yar shiisoo dee aan hagaag timirtii fiicnayde aan ahayn bay noqotay oo markii hore rasuulka ilaahay weydiiyeyna dee arrintii baa loo sheego waa laftigu kuba yimi antum aclamu biumuuri dunyaakum iyo taasba bal iyada taas markaa xadiidka iyo kalaamkiisu kitaabkay kuma suganta waa wax inoo dambeeya ee bal tacbiirku horta kaa weeye waa ficilka caynkaas ee dadku ay laba imanayeen oo iyagiina maslaxa ay u arkayeen isugeyntan waa ilaahay subxaana watacaala arrin uu kuba ilhaamiyey waana asbaabiha dee ilaahay subxaana watacaala abuuray unbay kaba mid tahay iyo taase haddaba kaaba weeyaan xadiidku laakiin duruq buu leeyahay imika tan waxaan suureynaynay uun xagga ta'hiirkan ama dee ta'biirku wuxuu yahay ama xadiidka duruqdiisii waa tan iyo alfaadihiisiiba markaasaan marka dambe wuxuu inoo faa'iideynaya xadiidku hadday tahay manduuq iyo hadday mafhuum tahay baan eegeynaya culimada aqwaashooda xadaثana mحamed iبn mثنى qala xadaثana yaحya بn سaعيid xa وxadaثana بn نmayri qala xadaثana abi جamيعا waa yaحya بن سعيid iyo cabd للahi بن نmayr ayaa waxay ka wada wariyeen can cubaydاللaahi xa وxadaثna abubakr بن abi shaybata wlafdu lahu qaala xadaثna mحamed بnu bishin qaala xadaثna cubaydالlahi markaa lafdiga noo soo socda waa kii abubakr walow dee ay la wada wadaagsadeen kuwa kalena ay la leeyihin macno ahaan qaala xadaثna cubaydالlahi can naafici can ibni cmara ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ayumaa nakrin waa geed ama timir ka ka mid ahee ushturiya la iibsado usuuluhaa macnaha waa timir kastoo la iibsadaba jirid usuusheedii waa geedkeedii la iibsado walxaal qad ubirat la tallaalay oo talqiixa laguma sameeyey fa ina samarahaa samarteeda iyo midhaheedaasi biladii kii bay u sugnaatay abaraha geedka ma raacayso kii marka horeba ficilka laba yimie kaba shaqeeye baayic ahaa ayaa midhihii leh geedkii walow cid kale ay yeelatay dee intuu goosanayana waa loogu daynayaa ilaa an yashtarida inuu shardiyo uun mooye alladii kii ishtaraha iibsada uu yidhaaho geedka iyo timirtiisa midhihiisaba waan iibsanaya iga iibitaa uu shardiyo uun mooye وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna layث xaa وxadaثna بن رمح qaala أخbarana layث عan نaafiع عan iبn cmra أن النabiya slى الlaه عalيه وasلم qaala أyuma mriئin waa shaksi kasta oo abara ta'biiriya talqiixiya talaalo naqlan timiroo ficilka caynkaasaan soo samayna kuba sameeya uma bacdigeedna baaca ta'biirkii dabadii baaca iibiya aslaha asalkeedii iibiya faliladii kii waxaa u sugnaaday abbara ta'biiriyey geedkaa timirta samaru nakli timirta midhaheedii baa u sugnaaday ilaa an yashtarida inuu shardiyo uun mooye almutaacu kan iibsaday uu shardiyo mooye waxadaثanah aburabiici wa abu kamilin qaala xadaثanaa xamaadu wa ina zayd xa waxadaثanii زuhayr bnu xarbin qaala xadaثanaa ismaaciil wa ina ibraahim ama ina curaya kilaahumaa labadooduba xamaad iyo ismaaciil waanay inagu soo noqnoqdaan habeenadan iyagoo sidan ku wada warinaye can ayuba can naaficin bihada lisnaadi markii hore cubaydullaahi bnu cumar ayaa xadiidka naafic ka wariyey ugu horeyna malik bay ahayd labadaasaynu soo marnay waa xadiidkii naafic iminkana ayubu sakhtiyaani baa naafic ka warinaya bihada lisnaadna isnaadkii naafic oo ahaa dee can ibni cumara ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala kada naxwahu xadiidkii hore mid laba mid ah xadaثna yaحya بن yaحya ومحamed بن رمحi qaala أخbarana layثuxa وxadaثna qتaybaة بن سacيidi qaala xadaثna layث عan iبn شhahaabi can salimi eeg waa iبn شhahaab الزهri naafic maanta markaa ma jiro ee salim iبn cabdالlahi iبn cmar weeye xadiiskuna waa kii hore un kii iبn cmar can salim iبn cabdالlahi بn cmr can cabdالlahi بn cmr qaala anahu qaala samictu rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم yquل man ibtaaca ruuxa iibsada naklan timir bacda an tu'abbara intii la talqiixiyey ama la ta'biiriyey dabadeed fasamaratuhaa midhaheedaasi liladii kii baacahaa iibiye baayic ahaa ayuu u sugnaado asalkii ma raacayso ilaa an yashtarida inuu shardiyo uun mooye almubtaacu kii iibsado markaa dee way israacayaan waman ibtaaca ruuxa iibsada cabdan addoon iibsada eeg naafic riwaayadiisii inooguma sugneed saalim bay tiisa ku sugantahay ziyaadada dambe famaaluhu xoolihiisu liladii kiibuu u sugnaaday daacahu oo addoonkaasi maalka uu leeyahay bal hadduu maal milkiyo liladii kiibuu u sugnaaday baacahu maalkii waxa leh kii iibiyey ee marka hore isaga lahaa ilaa an yashtarida inuu shardiyo uun mooye isagana almubtaacu kii iibsaday uu shardiyo markaa cabdigii iyo maalkiiba ay siraacayaanoo geesisu wada mari وxadثna yaحyى بن yaحyى وabubakr بن abi shaybata وزuhayr بn xrbi qaala yaحyى أخbarana وqaala الآkخrاni xadaثna سufyaan بn cuyaynata عan الزهriyi bhada الإsnaadi zuhri intii kaba dambayso de waa salim iyo aabihii milahu xadiidkan iminkaan kaba soo baxnay labada qaybood ka koobnaa geedka timirta ee la ta'biiriyey iyo addoonka maalka leh isagoo lamida weeye وxadaثnي xrmلة بن yaحyى qال أخbarana بن وهبi qال أخbaranii yuنuس عan iبن شhهاabi أنahu qاala xadaثnii saلم بن cabdاللahi بن cmر أنa أbahu qaala samictu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم yquل oo markaa markii hore iبن شhهاab layt iبن sacad baa ka wariyey markii labaad سufyaan iبn cuyayna ka wariyey markan saddexaad yunus layli baa ka warinaya xadiidku waa xadiid keliya oo labadii wejba weliba labadii qayboodba kulansaday oo wuxuu uhi rasuulka ilaahay baan maqlay bimilihi waa bimili xadiidi lays aynu kaba soo baxnay dee xadiidka sufaane isagu way xaalaysnaayeen bal baabka xadiidkan buu inooguba dhammaaday marka laba jaanibu baan yar eegaynaa mid waa masaladii fiqi ahaan iyo wuxuu xadiidku inoo keenayo midna waa naafic iyo salim iskhilaafkoodan oo dee kolle culimmadu meelahan ay kaba hadlaan xadiidka way isku khilaafsan yihin jaanib bay iskaga khilaafsan yihiin marka la eego xagga riwaayada ee waxa weeyaana waana salim dad me cabdullahi bni cumar dadkii asxaabtiisa ahaa ama xertiisii haddaan kaba cabirna wax kaba wariyey waa labada ugu waaweyne ama dee ugu dabdi iyo itqaan iyo waa naafic iyo salim labadooda weeye ee labadooda kebaa mudan bal hadal nawowi baa ama dee marka haddii ay isqabtaan weeye maha si kale labadooduba waa dee ruwaadii ibnu cumar kaba warinaysay kuwii ugu heerka da dabaqadii koobaad bay noqone laakiin haddii iskhilaafaan oo kale kebaa loo xukumaya ama la raajax yeelaya waa masale saasun in yar ishaari doono khaasatan kalaam nawowi halkana waan soo naqlin doonaa biidn illahi tacaala bal ta'biirkii xadiidka waan soo aragnay dee ta'biiru nakrina waa shay maslaxa ay u arkayeen oo shay jaa-isa ee xadiidkaas oo kale inoo dambeeyana bal wejkiisa iyo dee markii dambeo rasuulka ilaahay waa kaa uba fasaxay oo waxa mancin iyo ama diidmaya laga qaadanaya kaa inoo dambeeyana maaho bal taasba weeye wixii kale iyadna baabkaasa ee dadku ay dee si iyagu waxu beeranayeen iyo taa kuba tacalluqsanayeen maslaxana uba arkayeenna dee shareecadii dee waa taasoo waa shaygaa jaa-iska ah bal markaa meesha maxay taalla iyada masale waan soo maray kolley waxna way noo dambeeyaaba laakiin dee axaadiisteedii waan soo marro midhaha keligood marka la iibinayo hadday qabla buduwi salaax ay yihiin qabla buduwi salaax ama ta'biir ha jira ama yaanu ta'biir jirin be waa taa aynu soo maray inaanay bannaanayn in la iibiya taasi aanay bannaanayn haddii ay bacda buduwi salaaxa yihiinna ama dee mu'abar ha noqdeen ama yaanay noqonin be iibkoodna waa taa aynu soo maray inay jaa-is tahay suuro kalena waynu soo marro markaa la iibinayo dee waa haddii daraahim iyo ama lacag iyo wax kale curuud kale shay kale lagu iibinaye haddii midhihii caynkaas ahayd noocoodii lagu iibinayo sa rudabkii oo lagu iibinayo dee timir kale iyadna musaabanay ahayd oo wixii la rugseeyey alcaraaya mooyaane inta kale calaa asli lmanciyo iyada taasna waynu soo marnay waxna waynoo dambeeyaana waa dee masaa'il kolley axaadiid kala duwan intay kuba timi qaybna aynoo dambeyso baabkan kaba dambeeya laakiin masaa-ishaasi kolley waan soo ka soo faaruqnay kuwan kaleba dee inaan yar ishaarno on laqbayno mooyaane waxaan kaga laalaabanaa markaa ma jira ama luqaadkii aan eegano uun mooye waa masalo axaadiistoodii aynu aragnay war taasi waa mid imika laakiin masaladani maxay tahay geedkii baa la iibinayaa horta geedkii kol hadii la iibinayo lama eegayo midhahan ku yaala ma qabla buduwi salaax ba mise waa bacda buduwi salaax lama eegayo sababto maanta iyagu maqsuudkii maaha waa tabac yasbutu tabacan malaa yasbutu istiqlaalanna waa taa qaacidaduba ahaydoo wixii imaka tabacnimo wasa dee neef irmaan haddii la caanihiisa canada ku jira la iibinayo ma banaana laakiin haddii iyadii la iibinayo caanina way la socdaane shay jaa-isa iyada horta markaa waa shay jaa-isa iyada iibkeedii bal taas labadii xaalaba laakiin bal imaka maxaa xukumkani yahay oo imaka samaradii waaba dee maqsude hadday dhacdo geedkii in lagaba shaqeeyo la talqiixiyey oo saasoo dee habkaa ay samayn jireen la tallaalay midhihiina ay guntameen oo kuwa muuqdayba ay yihiin oo ruuxii iibiyo iibkii geedka ma raacayaan oo waa kuwa guntamay oo waa shay malaa dee nooc walow ay kuba yaalaan haddana dee si wax imika xukumkani si waxay munfasil kaba yihiin oo kale ayay arrintii noqotayoo iibkii marka horeba idlaaqeedii ma gelayaan idlaaqa haddii la idlaaqo shardi way ku gelayaan idlaaqeedii kumay gelayaane kol haddii bal maalan geedkii baa lay kala iibsaday uun lagama hadlin midhahan lagama hadlin waa la idlaaqay marka caynkaasoo lama odhan midhihii way ku jiraan iyo kuma jiraan mid lama odhan ayaa xukumkani imanaya haddii la yidhaha kuma jiraan de waa mid haddii la yidhaha way ku jiraan iyadna waa xukum kale ee marka aan lagaba hadlin marka maxay tahay bacda taabiir hadday tahay midhihii waxa leh ruuxii markii hore ayaa loo way kala harhayaa dee waana loo daynayaa inta ay dee uu kaba goosanayo taasba weeye haddii bal maalan taas way bacda taabiir hadday tahay haddii markaa suuradaas iyadoo bacda taabiira ruuxii mubtaacaha ama mushtariga uu shardiu yidhaaho timirtii iyo waxaan wada iibsanaya dee waxa weeyaan geedkii uu yidhaaho ishtaraytu nakla bisamaratiha dee iyada markaas ruuxii mushtariga ahaa ayaa yeelanaya balwata taasi xadiidka markaa manduuqiisu muxuu noqonayaa geedkaa markaa la idlaaqo ee la iibiye bacda taabiira samaradii baayac baa leh waxaa kaloo dee manduuqi yahay haddii shardi dhaco isaguna waa manduuqa waa xukum labaadoo kama faa'iidaysayno haddii ruuxii murtaaca ahaa uu shardiyo oo u idhaha samaradii anigaa le iyo geedkiiba wada leh isa kukadee wax ku kala iibsadaan iyadana mushtarigii baa yeelanaya bal taasi labadaa xukum waa manduuqi mafhuumkii xadiidku muxuu noqonayaa haddii bal matalan qabla tacbiir ay tahay waa mafhuumkii shardiga midna waa ma laba mafhuum buu yeelanaya iyado oo macnaa afar xukum baan imika meeshii leenahay laba xukum waa manduuqiisii mid waa ma xukumkan shardiga midna waa xukumkan istina uu keenayo laba mafhuum xukum oo mafhuumka labadubana waa iyaduna midna shardiga mafhuumkiisii midna istitnaha iyaduna waxa weeyaan mafhuumkiisii marka haddii bal ay noqoto la idlaaqo qabla tacbiir ay tahay eg qabla tacbiir ay tahay oo waxa weeyaan eg mayn waa qabla tacbiir inay bacda tacbiir baa tan la yidhi qabla tacbiir weeye lagama shaqayn geedkii bay raacaysaa kollay midho daahirana ma noqonayso geedkii bay raacaysaa taas bay iyadoo tahay taasi horta waa mid ma shardiyi karaa ruuxii baayac ahaa oo midhahaa soo baxa anaa yeelan karaa culimada qaarkood sida imaam malik oo kale iyo shardigaas ma yeelaan oo uu raacinayaaba idhaahno ma shardin karo laakiin intooda badan oo shaaficiya ay kaba mid yihiin suuradaa nafteeda haddii shardi meeshu yimaaduu shardiyo uu yeelanayaa baayici laakiin idlaaqi xukunka waxa yeelanaya mushtarigii samarada qabla tacbiira taasi iyadu waa mafhuumka hore ee un mafhuum mukhaalafo mafhuumka labaadna inay ilaa an yashtarida almubtaacu dun inuu shardiyo uun mooyaane kii mubtaac ahaa oo taas laakiin bal matalan shardigaasi haddii aanu jirin oo waa tan aan leenahay baayici baa naftiisii uu shardiyay suuradaa hore ee walow imaam malik halkan aanu banayntooda badan way banaynayaan bal taaba weeyaanoo bal xadiidka ta iyada inooguba sugani haddii shardi meeshii wax marka horeba qeyd jiro dee qeydkii baa la raacayaa ama nefyi ha noqda ama isbaate laakiin marka la idlaaqo bayca nakli la idlaaqo ee samaradii lagaba hadlin iyada marka caynkaasa ayaa axkaamta meeshan imanaysaa markaas haddii markaa uu shardiyo kii mushtariga ahaa samaradiiyo geedkii iyaday usugnaan haddii baayicu shardiyana isagii bay uba sugnaanaysaa oo waxa weeyaan taas labadiiba way usugnaanaysaa oo bal matalan shardigii labadii dhinacna waan marinaynaa mafhuum iyo manduuq shardigana in marka la eega maya istitnaha tan kalena labadii dhinacba waan marinaynaa mafhuum iyo manduuq allahuma dee khilaaf markaa wuxuu jiraya in xanafiyada aan iyagu ku tegin marka usuul fiqi la joogo ama usuulka la joogo daliilkan ama mafhuum lmukhaalafa ama daliil lkhidaab ay yidhaahaan xujanimadiisoo leh daliilkaasi ama dee mafhuum lmukhaalafa xujo maaha halkan iyagu kuma tegayaan oo waayo asalkoodii bay kuma socdaan dee culimadii kale laakiin taasi ay xujona ahayd xadiidkana markaa dee arrintu kolley si looga baydha mafhuumkaasna way xataa iyagii bay kuba adkaanaysaayo qowlkoodu aad buu halkan u fogaanayaye bal xadiidku tu inoo faa'iideynaya taasba weeye daahirka markaa shardigiisii iyo marka istinihiisiiba bal taaba wey kollayna intan kuba gaabsoonaya intanba weeyaan oo xadiidku waa taa jaanibkaas waxaa soo hadhay masaladii labaadan sheegayey in waxa weeyaan kollay labada naafic iyo saalim saan soo sheegayno waa ciddii kaba warinaysay ibnu cumar ciddii ugu mudnayd taasoo kale weeye xagga marka la eego labadoodu hadday isqabtaan oo kale dee barhkood naafic bay meelo qaarkood raajax yeelaan kuwana saalim bay raajax yeelaan imaka halkana isqabad baa jira ama iskhilaaf suu jiro iyada waxaaban odhan karin waa ziyaado uu saalimuun laba yimi waana se nawowi kaba cabirayo waa ziyaado imaka saalima saalima waana nin hiqaa naaficna isagaaba kaba mudan buu leeyahy marka la eego xaggan ibnu cumar iyo marka laga warinayo ziyaadadiisu waa maqbuula laakiin qolooyin jaanibka kala raajax yeelina way jiraan lakiin halka arrintu meesha jirtaa waxa weeyaan in naafictanna kamuu aamusin ee maxaa dhacay naafic xadiidka laba siyood buu ku wariyey kaa hore tacbiirka in marka la eego nakliga xadiid marfuuca ayuu kaba dhigay yaani inooguma sugnaana halkane dee muwada iyobay dhacdeen markii addoonka iyo dee wixii kuba tacalluqsan ay noqotona wuxuu ka dhigay ibnu cumar inuu cumar ka warinayo mawquufna ay tahay markaa aag in xadiidkii cabdiga saalim labadiiba ibnu cumar buu kaba wariyey labadii qayboodba waanu rafciyey naaficse in tacbiirkana uu rafciyey nakliga geeskan kale cabdiga isagoo weliba ibnu cumar can cumar kaba dhigay ayuu mawquuf kaba dhigo halkan baa iskhilaafku jiraa mana aha taase ilaa afar xadiid oo noocyadaasoo rafciya isku khilaafaan xagga riwaayada ayaa jira riwaaya halkan oo kale xataa muslim way uma teriyeen dee kitaabkeenana laakiin waa kan sooba dhigtay riwaayadiisa muu tacliiline si waxay riwaayada naafic raajax yeeleen ee aimada kalena jaanibkaas bay raajax yeeleen bal muhimku waxa weeyaan un dee xadiidkii haddii mawquufnimo iyo marfuucnimo laguba wariyo iyadoo cid kaloo welibana saalim la wadaagsatay ay jirto marka aan dee riwaayo shaadoo lagaba badan yahay ama waham aan laguba tirinayn isan uu odhanayo ziyaadatu hiqa maqbuula walow aanay idlaaqaa lahayn kolba tarjiix jaanib la raajax yeelo kolla ziyaadada la qaato kolla aan laba qaadan ayaa jire al waxaa leeyahay xadiidkani wuxuu kaga mid yahay dhowr xadiid oo ay isku khilaafeen saalim iyo naafic xagga marka la eego riwaayadiisaoo marfuucnimo iyo mawquufnimo ay iskuba khilaafeen oo afar iyo bay sheegaan xadiidoo kani kaba mid yahay ee waxaanay adigu raajax yeelaan aymo kala duwan oo dee waxa weeyaan muslim bay jaanibkan kala mariyeen sida bukhaari iyo amsaashu iyo rag inay dee marka la eego riwaayadan saalim ee labadaba rafcinaysa taasna waxay kaba dhigaan xataa isaga naftiisa in riwaayo labaadoo marfuucnimadaa lagaba wariyo balta bay horreysiyaan oo taasi waa naafic halkan kamuu aamusinuune mawqufnimu kuba wariyey saalimna labadaba uu kor yeelay nawina waa kan dee kaba cabiraya fasaalimun hiqatu bal huwa ajalu min naaficin faziyaadatuhu maqbuula arrinkan naafic kaba dhacayna ma ina waxba ma yeelayso taasi iyada waa mida xagga ma xagga kale xadiidka muxuu noqonayaa addoon dee imika maba jirto taasi addoon buu iibiyey addoonka maalkiisii wuxuu usugnaaday kii iibsaday markaa dee waa kii waxaa xadiid kasta inooguba sugan kii iibiyey inuu mutaacu shardiye mooye masalaa meesha imanaysa waaba la leeyahay addoonku waxba maba milkiyo maalkani markaa muxuu noqonayaa maalku xagguu ugaba imanayaa markaa in kollay shaaficina qowlkiisii qadiim buu ahaa maalikiyana way qabaane waxay ku xambaareen qolooyinkaasi hadday dhacdo inuu ninkii sayidkiisaa wax uu siiyu milki siiyo uu milkiyaabay leeyihi eeg marka kale sidiisa waxma milkiyo laakiin hadduu waxmookan aan xataa dadkii qaraabadiisa aan dhexlayna dhexalkii nin kala qaadanaya haddii isaga la siiyo ee haddii laakiin sayidkiisi uu wax milki siiyo markaa uu milkiyaya oo waa kan haddii dee guursanayabe nikaaxiisi iyo dee dalaaqiisi iyo wixii iskaba yeelanaya markaa hadduu milki siiyo taasay kuba xambaareen waana qowlkii qadiima shaafici barhkoodna waxay kaba dhigeenba maalkan addoonka loo tiirinaya waa xagga intifaac iyo ikhtisaasoo waa xoolo uu gacanta ku hayay sayidkiisna leeyihi macnaa waxaa loo tiriya si haddaan idhaahna bay leeyihiinba imaka imaka surjul faras oo kale waa faraskan koorihiisi isagu ma laha waa wax laakiin dee kaa lowba isagiibaa dee khaas uba yahayba markaa waa xag ikhtisaas xag intifaac gacantuu ku haya waa wixii uu gacanta ku hayay ayaa isagii loo tiiriyo dee waxaa gacanta ninkii lahaa ayaa leh iibkii ma gelayo waa wax kaba baxsan laakiin hadduu kii iibsanaya yidhaaho ee waxaan uu gacanta ku hayo isaga iga wada iibiyo si kagaba iibiyo iyada marka caynkaasa uu raacaya taas bay leeyihin ee qoloyna waxay leeyihin may e waa ninkii xaqiiqiya laakiin haddii tamlik dhaco oo uu milkisiiyo ninkii laha uu milkiyaya taas baana hadalka laakiin marka kale maxaa dhacaysa inuu hadduu iibinayo la noqon karo ayay dee taasi noqonaysaa bal waa taas in lafdigan ah maalkiisa ee waayo iyadoo asalkaa ay inta badan ama camatulculama ay kuba tegayna inaanu wax milki ahayn meesha ay jirtee bal adigu xadiidku taas buu noqonayaa macnihiisu ama macnihiisuna dee kolley waa daahirun oo waa si nakligii aynu soo marray unbuu la xukum yahay isagiibaa qaybihiibaa kaba imanaya ee masalada un waxa weeyaan maalkani sababuu waa addoon iyo addoon inuu yahay iyo maalnimo uu leeyahay ay isu qabanaysaa n dee bal taasna wejgeeda waa taan sheegnay oo dee ama waxay bal matalan kaba dhigeenuun inay ikhtisaas waxaan gacantiisa uu kuba sugnaa un oo kuba intifaacayay bal taas bay kaba dhigeen oo gacanta uu kuba hayay suuradaas bay hadday idhaahaan haddii dee bal maalkan uu gacanta ku haya lacag uu yahay lacagna lagu iibinayo waxay noqonaysaa in shuruuddii la eego xaggaa ribadu ay kaba imanayso ribadii layskaba ilaaliya ay noqon kol haddii dee halkana lacag baa jirta dhinacana lacag baa jirtay waana la isku iibinaya addoonkina qayb buu kaba yahay bal markaa suuradda kol haddii markaan suuradda dee beecan sidan laguma soxo maalkiina uu xagga raacayaba باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين هذا كان باب النهي نهي باب كيوية عن المحاقلة محاقلة لإسكبة نهي والمزابنة مزابنة مزابنة هورين وصام الرياء ومره ساتمرتي وكالجيت كسارنا oo kuwo kaleo keli iyo miiskoodii la eegayo qadarkoodii lagu iibiyo waa musaabano ma banaana taas baynu soo nidhi muxaqaladna haddii alaydha way nooguba imanen laakiin waxa ay tahay iyaduba haddii bal zaricu intaasun u bedel zarac baa jira baxay midhihii waxay markaa ama xubuubtii geedki dee waxay saaran yihiin zaracii bay kuma sugayiin ama waaba la gooye laakiin sumbulkii ama sabuulkii bay ku jiraan oo lagama daadin markaasaa keli kaloo macluuma laguma iibinaya waa isla arrinka aynu soo maray ee musaabanadii aynu kuma soo maray bal taaba weeye wacan ilmukhabarati mukhabaradna baabkan ka dambeeyey dee axaadiisooda inooguma iman kan iyada waxyaalahaas waa in yaroo hordhacun kollay umuurahaasna sharaxoodu waa inoo dambaynayaane bal mukhabaradu imika halkan waa dhulkii oo laguba martala nin baa dhul laho nin kale u dhiibayaa waxaanu kula heshoynayaa inuu dhulkii iskaba beerto oo hadhow kiradiisna ay noqoto waxaa kasoo baxaya wax kamida oo uu yeesho bal taas maxaa ka ansaxaya maxaa kaba ansaxayn baabkan ka dambeeya inooguba iman doontaa wa beyci samarati qabla buduwi saraaxi ana waa baabkii waati aynu casharkii ka koreeyay kuba soo aragnay laakiin axaadiis baa inoo iman doonto taa waynu soo ogaana wacan bayci almucaawamati waa sanadaha iibkooda taasna nahintii la yskaba nahiyey ayuu baabkiisii yahay oo muxuu yihi wahuwa baycu siniina waa sanada iibkood oo sanada iibkood dee iyada caawa casharka inooguma jirtaa almucaawamana min alcaam weeye oo sanada imaka almushaahara dee lafdigan mushaaharadaa nidhaahno waa lafdigii shahri unbaa imika tan mucaawamana dee lafdigii caam oo kale bal muyaawama markay noqoto yoomnimo iyo yoomkii oo kale lama sheegayo muyaawama way yidhaahaan waa min alyawmi oo kale bal taas weeyaan oo waa alfaado dee isla baabkaas ah mucaawamadna waxay ka dhigantahay nin baaba beer buu leeyahay beertiisa midhaheedii ayuu sanada iibinayaa laba sanadood saddex sanadood buu ruux kaba iibinayaa de waa wixii u baxaba isagaa ruuxaasi leh waa sii iibiyeyba inay bixiyo in kalena yaa war u haya wax kaba bixi waa wax laga majuul yahay aan awood loo lahayn tasliimkeedu bal dee qarar weyne kuba sugan yahay marka taasoo kale mucaawamadaas waa umuurta inoo iman doonta haddii alaydhan xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabd لlahi بn نmayri وزahيr بn xrbi qaluu جamيعا xadaثna سufyaan بn cuyaynata عan ibni jurayji عan caضاءi عan jaabir bn cabd لlahi qala anahu qaal nahaa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay uu nahyay can اlmuxaaqalati muxaaqaladii tafsiirka insha allahu tacaala jaabir baan sugi doonaa laakiin waa taan macnaheeda sheegnay matigana tafsiir baa inooguba iman wlmusaabanati musaabanadiina rasuulka ilaahay waa nahiyey oo waxbuu dadku ka reebay musaabanadii walmukhabarati mukhabaradiina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dadka uu kaba nahiyey wa can bayci samari midhaha iibitaankoodana rasuulka ilaahay uu nahiyey xataa yabduwa salaaxuhu ilaa fiicnidiisa iyo bislaadkiisa uu muuqanayo taas iyada axaadiisteedii aad baynu usoo aragnay waaba taas walaa yubaacu waa samarkii horta qabla buduwi salaax iyada lama iibinayo bal xataa bacda buduwi salaaxna maxaa xukumkiisu yahay walaa yubaacu lama iibinayo waa samarkaasa timirtii ama rudabkii geedka saarnaa qabla buduwi salaax lama iibinayo haddii salaax muuqdana lama iibinayo ilaa bidinaari wadirhami timir kale laguma iibinayo taas cinabkii geedka ku sugnaada waa taan soo aragnay zabiibina laguma iibinayn lama iibinayo haddii markaa la iibinaya ag qabla buduwi salaax lamama iibinayo bacda buduwi salaax waa la bidinaari wadirham macnaa waxaan ahayn noociisan aan ahayn rud timirtii iyo waxyaalaha ama zabiibkii iyo taas waxaan ahayn baa lagu iibinaya waa dinaar iyo dirham iyo curud kale iyo haddii wax kale la siinayo ila alcaraaya nooca caraaya la yidhaha mooyo iyadna aynu soo aragnay casharkii kan ka horeeyo ujeedadu markaa macnuu muxuu noqonayaa horta samarkii qabla buduwi salaax lama iibinayo markaa salaaxiisu muuqdada kol hadduu geedkii kuba sugan yahay iyada ama dee lama gooyo laakiin noocan marka dambuu engega yaraanayo uu yahay lama iibinayo oo laguma iibinayo samarkiisii oo kale isagii laguma iibinayo musaabanadii bay noqonaysaa de waxaa lagu iibinaya waa lacag baa lagu iibin ama curud kale iyo wax kale laakiin nooca lama iibinayo dinaar iyo dirham maxaan kama soo reebaynaa ila alcaraaya oo haddii dee baahi ay timaado khamsata awsuq ama in ka yarba ay tahay waa ti aynu soo maray iyada markaa xaajadan daraaddeed ayaa loo ruqseeyo waa ruqsa oo alcaraaya waa samar ama timir rugab laguma iibinayo musaabanana way ahayd waa taa ahayd dinaar iyo dirhamun in lagu iibiyo wax kale laakiin aan lagu iibin suuradaa waa ti lasoo reebay xaajadii baa loo soo reebay intaasun mooye وxdثna cبd بن حmayd qال أخبرna أbو cاaصم qال أخبرna بن jurayج عن cطاء وأbي الزbayr cطاء iyo أbو الزbayr أنهma سمعa جابر بن عبد الله يقول نهى رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم فذkر بمثله xadيiثkii hore mid lamida ayuu sheegay oo markii horeba iبن jurayج waa inoogu jiraya سفyاn iبن cuyayna xadيidka warinayay gees kalena iبن jurayج markaa caطاء keliya ayuu magacaabay imikase أbو cاaصم baa ka warinaya cطاء iyo أbو زubayrna markaa iبن jurayج uu israaciye xadثna إسحاq بن إبراهيم الحنظلي qال أخبرna مkلد بن يزيد الجزري qال xadثna بن jurayج qال أخبرnي cطاء عن جابر بن عبد الله أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهى bal xagga سنadka nin baa yar jira caawo cusub oo waa مkلد بن يزيد ninkaa la idhaaho مkلد بن يزيد hore umaynaa soo arag waana ninka sheekha muslim u sheekhyada ah ama dee sheekha muslim ina raawe u sheekha ah aljazariyu nisbadana waa nisbatun ila aljaziira oo ibnulasiiradii aynu marka dhaweyd soo haynayba ee ibnulasiir iljazari baa la idhaahaa culimo kalena iyo rag kaloo ruwaad aynu soo aragnina aljazariye jaziirada loo nisbeeyey qolooyinka waa nisbatun ila aljaziire waa labadan webi ee furaat iyo dajla inta udhaxayso dhul ballaadhan ah dhul ballaadhan oo dee magaalooyin kala duwan lahayd ayaa jaziire ay ka cabiri jireen markii dadkii deegaankaas ayaa dee markaa nisbadan qabatay waa intan labada webi udhaxaysa dajlo iyo furaat ba ayaa dee jaziire ay kaba cabiri jireen markaasaa qolooyinkaasna dee magaalooyin kala duwanna way kuba yaalaan ilaa makadeenan taasaa deeta nisbada halkaas bay tahay aljazariya jaziire kale ma aha markaa ninkan horta xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduuqun lahu awhaam min kibaari taasica waa cibaaradiisii waa nin rub badan ah laakiin qalad buu leeyahay awhaam buu leeyahay manaan u gaadhsiin isaga siqa iyo kamuu dhigin saduuq buu yidhi waa martabadee haddii bal aanu weliba wixii uu ku qaldamo ayn xadiidkiisu xasan aanu sare uga kici karin taasicana waa qolooyinkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyeyna raggooda waaweyn buu leeyahay saa xaafidaba yidhaahee laakiin aimo kala duwan baa ninkan darajadaa ka sarraysiisay siqanimo kaba dhigtay bukhaariyo muslimna labadooduba waxbay kaba wariyaan oo dee waa nooc ixtijaaj iyo tawsiiq ahaan haddii aanay odhanna waa dimni kole dee riwaayadiisii aanay shawaahid ahayn dee usuul ay kagaba warinayaan bal muhimku waxa weeyaan un kolley aktar min gayru waaxid min alcayma way tawsiiqiyeen oo martabadaa waa kaba sarreeya kitaabkeennana xadiiskan unbuu ku leeya wax kale kuma laha wuxu uhi markaa jaabir ibn cabd llahi ana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam nahaa waa nahiyey can ilmukhaabarati mukhaabaradii buu nahiyey wlmuxaaqalati mukaabaradiina waa taa aan sooba sharaxnay waana inoo dambaysaa musaaracaya mukhaabara aada isugu dhow dhow oo waa ruuxii oo dee dhulkii uu lahaa cid kale ayuu gacanta ka gelinaya waa ka kiraynaya laakiin wuxuu kaga kiraynaya lacag maaha wax kalena maaha waa waxaan ka soo baxaya qeyb kaba mid ah kolley shaaficiyada agtooduna say mukhaabarada iyo musaaracada ay ku kala saaraan waxa weeyaan mukhaabaradana bedriga waa waxaan shinidee lagu shiniyeynayo ayaa ruuxan isagu waxa weeye beerta qaatay ee hadda kiraystay ayaa bedrigiina laba imanaya musaaracadana shinidii waxaa u dhiibaya ruuxii dhulka lahaa isagu shaqadii unbuu leeyahay oo markaa taasay ku kala farqiyaan barhkood laakiin oo shaaficiyada kaba mida iyo dee qolooyin kaleo luqawiyiintii iyagu isku midun bay kaba dhigaan ee xukunkeedu way inoo dambaysaa insha allah maxaa mamnuuca iyo maxaa ka banaan iyo khilaafkii ahlucilmigu suurada aan ku suuraynayna kolley intooda badan culimadu khaasatan fuqahada markan eegeen muxadisiintiiyo kaba reebo dee intooda badan ima baneeyaan oo way diidaane laakiin axaadiis kala duwan baa inoo iman casharkan ka dambeeyaana umuuraha bastinteed iyo kasii dambeeya inoogaba iman doonaan biidn illahi tacaala ama musaabanadii waan soo aragnay muxaaqaladiiba markaasa wuxuu yihi can ilmukhaabara walmuxaaqala walmusaabana wa can bayci samarati midhihii oo la iibiyana wuu nahiyey rasuulki ilaahay xataa tudcima macnaha waa xataa tudrika wey ilaa ay bislaato wakti la cuni kara ay gaadho oo tudcima macnaha waa xataa yabduwa salaaxuha wa tasira dacaaman yadiibu akluha wey ay cunto noqoto waxa la cuni kara ay noqoto ilaa waa kuwii hore aynu soo marray laba mid tahay walaa tubaacu lamana iibinayaag tamarada eg horta iyadoo bis dee nooca bislaata mooyaane salaaxooda muuqday maayo lama iibinayo macnaha iyadoo geedkii saaran haddii salaaxooda muuqday waa la iibin karaa laakiin markaas maxay tahay haddana walaa tubaacu ila bidiraahim wadananiir iyagii wax laba mid ah oo rudabkii dee geedka ku sugnaaye bislaaday waktigii la goynayay gaadhay timir laguma iibin karo ee waxa lagu iibin karo waa daraahim iyo danaadir ama wax kaloo curuud kalea ila alcaraaya intii laysu ruqseeyey ee caraayada ahayd ee qadarka lahayd mooyo iyada rudab iyo timir layskuma iibin karo qaala cadawn cadda ayaa wuxuu yihi fasara lanaa jaabirun ee almukhaabara almuxaaqala almusaabana dhacday jaabir baa noo fasiray oo qaala wuxuu yihi markaa tafsiirkii jaabir baa leh walo axaadiista qaarkood malaha riwaayadka qaarkood si wuxuu marfuuc yahay lagama fahmayo imaka halkan jaabir baa fasirayo qaala wuxuu yihi ama almukhabaratu mukhabaradu faalardu dhul weeye albaydaau cad oo yadfacuhaa uu u dhiibayuu siinaya arajulu nin ila rajuli nin kale fa yunfiqu fiiha ninkii uu nafaqa nafaqaynayo ujeedadu dee kharaj buu gelinayaa isagii baa beeraya oo ka shaqaynaya uma yaakudu u qaadanaya kii dhulka lahaa min athamari midhihii soo baxay ayuu wax ka mida qaadanaya taas bay mukhabaradu tahay wazacama zacmiga halkani waa qowl muxaqaqa maaha wixii aan la hubin taase waxaa kaloo uu yihi jaabir ana almusaabanata musaabanadu baycu rudabi waa rudabkii oo la iibiyo fi nakli timirta dhirta ku sugnaa bitamri timir lagu iibiyo kaylan kayl ahaan iyadoo dee timirtii la miisayo kana la qadarayo la iskuba iibiyo taasna wax banaan maaha intii caraya alcaraaya mooye wlmuxaaqalatu muxaaqaladuna fi zarci zarca fihiisa calaa naxwi dalik oo macnaa mukhaabaradii ama musaabanadiina waa timirtii iyo rudab laysku iibinayo ama cinab iyo zabiib laysku iibinayo muxaaqala max la idhaahna waa noocaasi laakiin waa xubuubtii iyadu wlmuxaaqalatu fi zarci calaa naxwi dalika waa kan imaka aan soo sheegnay baycu rudabi fi nakli bitamri kaylan naxwigii bay ahaato waa maxay yabiicu waa iibinayaa ruuxu azarca zarca alqaa'ima waa zarcii taagnaaye weli aan laba goyn ayuu bilxabbi xabbi noociisiya kaylan miisaan maalan arabakhi baa u baxday weli waxay ku taallaa mawaxasiideediyo saasay taallaa waktigii xataa ay adkaatay baabay lama iibin karaya saynu soo marnay baabay gaadhay laakiin muxuu ku iibinayaa arabakhi kale oo iyadii la qiyaastay kaylkeedii la garanayo tanna waa la qadaray taasaa laysku iibinayaa inay isleegiin jaahil baa markaa lagaba yahay kol haddii jaahil laga yahay inay isleegiinna waxaana shaygan keliya rabowgaa uu isku yahay waxay la mid tahay iyadoo la ogayay inuu kala badan yahay dee baabkaasna riba kaba iman jirtay markaa taasba weeye yabiicu zarc alqaa'im waa sida ii taalla aniga xagga batiga ii taallaa taas xagga sharxa iyadoo yabiic aan ahayna baycu zarci lqaa'imi baa taale lakin waa isla macnu waa mid keliya un oo de haddii la yidhaaho imaka si markii hore baan soo marray wazacama ana almusaabanata baycu rudabi wlmuxaaqalatu baycu zarci alqaa'imi markaa alqaa'imi un baan jaraynaa bilxaqi la yidhaaho iyadna waa hadal dee laqbadiisa iyo arrintiisu ay fiican tahay haddii la yidhaho yabiicu zam yabiicu zarcana wuxuu baabay noqonaysaa inaan dee an masariya iska soo qadarano laqbadu siday inoogu hagaagto walmuxaaqalatu muxaaqaladu fi zarci fi sarca fiigiisa calaa naxwi dalika eeto yabiicu zarca an yabiica inuu iibiyo weeye azarca zarcigii alqaa'ima taagnaayen weli laba goyn bilxabbi xubuub iyo firi kale oo noociisiya kaylan miis ahaan oo isaga dee inta saacu yahay la garanayo taas baa iyadana muxaaqaladu ay tahay iyadna wax banaan ma aha xadaثana isxaaq ibnu ibrahim o moxamed ibnu axmed ibni abi khalafin kilaahuma can zakariya qaala ibnu abi khalafin waa moxamed wuxuu yihi xadaثana zakariya bnu cadiy abdاllahi can zayd bn abi unaysata qaala xadaثana abulwalid اlmakiyu wahuwa jaalisu cinda cadaa bn abi rabaxin can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam bal sanadka kollay nin cusubi ma jiro dadkana dad aynu hore usoo aragnay la arkaa zayd bn abi unaysahaasi inuu inoogu fogaayo dee muqadimo iyo meela ayaynu kuma soo aragnay waa nin markii uu muslim muqadimadan soo dhiganayay dadka dacafada iyo dee in dadkii loo naseexeeyo xaaladoodii la caddeeyanayo ama jax dadka caynkaasi jaraaxadoodina uu soo dhiganayay ayuu kaba soo naqlinaya zayd inuu yihi walaalka yaxya waxaa ka qoran ina beenaalo weeyaane taas lafdi saasaa muslim dhacday waa zayd ibn horkaas abulwaliid ilmakina bal magaciisu waa inoo dambeeya insha allahu tacala horena waynuu soo marnay laakiin maanta zayd ibnu abi unaysa ninkuu xadiidka ka maqlay waa abulwaliid ilmaki waxaana meesha uu la fadhiyey cadaa ibnu abi rabaxna waa fadhiyey marka abulweliidyu ka warinaya cadaa kama warinayo xadiidka isagay ka maqleen majliskii cadano weeye can jaabir ibni cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam naha waa nahiye can almuxaaqalati muxaaqaladii walmusaabanati walmukhaabara waa alfaadaha imanka sharaxoodii aynu soo maray maxaa kalu nahiyey wa an tushtaraa in la iibsado annaklu waa dhirtii timirta ahayd markaa geedkii looma jeedo geedka waa taa aynu soo marray waa la iibin karaa wixii kalena tabac bay noqonayaan aan maqsuud ahayn waa samaru nakli wey waa dhirtaa timirta midhahooda in la iibiyo xataa tushqiha ilaa ay dee casaato oo kale ama ay cawlaato ujeeddada ay bislaato oo waktigii lagu intifaac ilaa ay gaadho tushqiha waa xataa yabdua salaaxuha macnuuna waa kan tushqiha walishqaahu raawigii baa inoo fasiraya alishqaa an yaxmara inuu casaado weeye waa samarkii dee waa markii hore waa midhihii aw yasfara cawlaado ujeedadu inta hore dee uu curdanka iyo malaasama markuu adkaade ama uu soo bislaanayo casaan iyo midabu gelaya waa soo jilcayaan an yaxmara aw yasfara aw yukala minhu shayan ama wuxuu laga cuno waktigii wax laga cunayay uu gaadho wa xataa yabdua salaaxudii aynu soo maray ama in yuzhiya iyo yasuwadii aynu soo maray ayuun bay laba mid tahay wlmuxaaqalatu kollay tafsiirkana jaabir baa lahaa saan soo aragnay walaa inoo dambaysa nin ka sokeeya inuu leeyahy lakin waa tan tafsiirka jaabir aynu soo aragne an yubaaca alxaqlu in la iibiyo weeye xaqligii waa zaracii la iibiyo bikayrin kay lagu iibiyo min aطacaami macluumin waa zaracii wixii kuba sugnaa ayaa la iibinayaa kayl ama wax dee dacaama cunto oo noocoysii ah jinsigiisii ah oo la og yahay baa lagu iibinaya taas baana muxaaqalo laydhaah wlmusaabanatu an yubaaca naklu yubaaca in laybiyo waa naklu waa simaartii weeye geedkii maaha waa geedka midhihiisii biawsaaqin min atamr wasqiyo jamcu wasqi weeye sida ximlin baa axmaal looguma jamciyo haddii wasqi laydhaha iyadna waa luga wasuuq baa lagu jamcin biawsaaqin wasqiyo ama wasqiyo min atamri timira lagu iibiyo ujeedadu waa kayl macluum oo timir ah rudankii geedka saarnaayo la qadarayo lagu iibiyo wlmukaabaratu mukhaabaraduna athulusu warubucu waa dhulkii oo cid kale loo dhiibo iyadoo wixii kasoo baxaya saddex meelood meel ama afar meelood meel iyo wa ashbaahu dalika sida barhkii iyo in ka yar iyo in ka badan intaas lagula mucaamaloonayo bartaa iyada masaladaa waan dib dhiganaynaa waana waxa inoo dambeeya haddii laydhaha axaadiid kala duwana aynoo iman culimada iyo aqwaashood iyo si ay ku kala xambaaraayeen aan arki doona haddii alaydhaha bal mukhaabaradna taa weeye qaala zaydun zayd baa wuxuu yidhi eeg waa zayd ibn abi unaysa waa ninkii abulweliid xadiidka ka maqlay qultu licadaa ibn abi rabaxin cadaana waa fadhiyaa waxaan ku idhi asamicta adigu miyaad maqashay jaabira bna cabdillaahi yadkuru hada can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam isagoo arrinkan rasuulka ilaahay kaba sheegaya qaala nacam ha buu yidhi oo markaa zayd ibn abi unaysa xadiidka labuu ka warinaya abulweliid almakina waa ka warinaya can jaabirin cadaa ibn abi rabaxoo dee waa kan markaa isna yidhi waan kaba maqlay uu ka warinaya isna can jaabir kaba warinaya labadoodii maha macnuu inuu abulwaliid uu ka warinaya cadaa abulwaliid wuxuu ka wariyay jaabir cadaana jaabir labadoodiina zayd waa ka wada maqlay lafdigan ah yadkuru haadaa ishaaraduna ee waxaa daahir ah ama waxaa ixtimaal baa jira horta inuu u laamaysto xadiidka intii aan tafsiirka lahayn oo ay noqoto in ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm naha can almuxaaqalati wاlmusaabanati wاlmukhabarati waan tushtara naklu xataa tushqa intaa marfuuca inay u laabanto waa ixtimaal intaasuu maqlay inay macasiir kaba leedo xadiidka markaa daahirkiisa xadiid anasna uu ku yimi tafsiirkaasi isagoo daahirku yahay marfuuc inuu markaa haddii aan u celina haadaa ishaarada dhammaan wixii aynu soo maray oo dhan oo uu yidhina rasuulka ilaahay k kama maqlay tafsiirkuna u xataa marfuuc noqdo taasna waa ixtimaal kale wala kaa hore ay raajax yeelaan وxadثna cبdاللaه بن hاشhim qال xadثna bas qال xadثna صليم بن حyاn qال xadثna سعيid بن mina سليم بن حyاn iyo سعيid بن mina iyo hore horta waynuu soo aragnay kutubta لxda ana kuma sugnaa nin saliim la ydhaho ninkan ahayn intooda kale sulaym bay noqon wixii magaca la wadaagsadaa saliim iyadoo saas ah kutubta لxda oo dhan waa ninkan un ee nin kale kuma sugnaa waxa kale sulaym bay noqon سعيid بن minana kolley barhkood baa markaa abulwaliid ilmaki maca kale usheeg waa ninkii abulwaliid ilmaki un waa ninkaa ayaa saciid ibnu mina la ydhaha isagaa kunyadiisii iyo dee nisbadiisu abulwaliid ilmaki tay xufada qaarkood sida xaakimyabay kaba dhacday nin kale inay kuba sheegeen oy laba ka kala dhigeen laakiin taa culimadu waxay leeyihin maya ma aha arrinku saas ma aha ee saciid ibnu miina waa ninka abdulwaliid ilmaki aynu soo haynay un haddaba ninkii baa xadiidka jaabir ka warinayo muxuu ihi qaala jaabir nahaa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waa nahiyey can اlmuzaabanati wاlmuxaaqarati wاlmukhaabarati wa can bayci samarati xataa tushqixa markii hore maxaynu soo aragnay xataa tushqiha waana kaa yidhi an yaxmara aw yasfara aw yuukala minhu shay iminkana maxay tahay xataa tushqixa qaala markaa waa kan waxaa le saliim ibnu xayaan baa idhi qultu lisaciidin saciid baa waxaan ku idhi maa tushqixu tushqixu maxaa macnaheedu yahay qaala taxmaaru way casaan ma waliba dee yaxmara iyo imanka yaxmaaru malaa midno waa dee shay lown weli aan hagaag u adkaanin kaa hore yaxmaru markay noqotona waa mid adkaaday oo yar kale xeel dheeryiinuun watasfaaru wayukalu minha waa sa kii hore un an markaa waxa ay tahay un ficilkan ashqaha yushqu ishqaahan iyo ashqaxa yushqixu ishqaaxan macno keliyuu leeyahay labadan xarafna hada iyo xaadu aad bay makrajka isugu dhow yihiin markaa barhkood iyagu waxay yidhaaheenba labada luqaba waa laba luqo oo banaan tushqaha in la yidhaaho iyo tushqaxa in la yidhaho macnuuna waa mid keliya barhkood asalka ka dhigay tushqixa ha-duna inay bedel kaba noqotay taasoo lagu bedelayna waabay jiraan oo waxay leeyihiinba ha-dii ayaa bedelu madxaas say u yidhaaheen madaxahu iyo madahahu dabanatan dadka qaarkood ama dee saaxataa jaarkeena barhkood iyoba aanay lafdiga xadu aanay luqadoodaba kuma sugnayn ay dhici karta xadii ay markaa ha uba akriyaan ama ay kaba dhigaanba waa suurtagal inay taa tahay oo imanka ha-dani ay xadaa kasoo bedelantay iyo inay laba luqoodee saas oo ha-duna way isku dhow yihiin makrajkooda isku dhow hadiya labaduba laba luqoo ay jira yihiin labaduba waa ixtimaale macnuhu waa mid keliya uun waxaanay leyihin culimadu xaqiiqat alisfiraar shardi maahe waa in la arko un inuu bislaanayo oo waqti wax laga cunayo uu gaadho un xataa midabkaasi midab aada u sugnaaday yaabu noqonin oo yaxmaruna taqayur yasiira waa casaan kooban iyo ayay tilmaamaysaa yaxmaruna si wuxuu midab hagaag u sugnaadee waxba shardi maahe waa adigu in la gaadho salaaxeedii la gaadho ama waqtigii lagu intifaacilaa la gaadho xadana cubaydاllahi bn cumar alqawaaridiy wamxamed bn cubaydin alqubariyu واللفظ لعبيد الله قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء marka markii hore cada iyo سacيid بnu mina ayaynu soo aragnay makana abu زubayr baa soo biiray oo abu زubayr iyo سacيid بnu mina ayo ayub isktiyaani xadiidka ka wada warinaya سacيidna waa abulwalid baa nidhi عan jaaبir بn cabd الlahi qaal anahu qaal نahى rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم عan الmuxaaqalaةi والmuزaabanaةi wlmucaawamati wlmukhaabarati almucaawama baa inoo soo kordhay inta kale waa intaynu soo maray marka wuxuu yihi muslim qaala axaduhumaa labadooda mid ahaani wuxuu yihi baycu siniini baycu siniina hiya almucaawamatu bal baycu siniin waa almucaawama laftiga aan kusoo yarlaabi doonaaye bal xadiidka horta aan dhamayno wacanisun yaa wax soo reebkii waa waxaan la garanayn wax laga soo reebo taasna uu nahiyey warakasa uu rukseeyey fi lcaraaya alcaraaya in hore waxa ay tay soo maray jamcu cariya iyada rasuulku uu rukseeyo dee qadar kooban ah bal xadiidka almuxaaqala iyo almusaabana iyo almukhaabara waynu soo maray waxaa inagu cusuboo dee tarjamadin aan kusoo maray almucaawama taas iyo asunya ama alcaraayana waynu soo aragnay bal markaa almucaawama waa ta aan soo sheegnay oo almucaawama iyo baycu siniin waa islaba mid waa ruuxii oo masracadiisii ama wixii kaba soo baxayay ama bustaankiisa wixii kaba soo baxayay sanada iibiyo macnaa wuxuu iibinayaa laba sanadood ama saddex sanadood wixii beertiisa kasoo baxuu iibinaya marka taas oo kale dee biitifaaqi ahlilcilmi shay baatila weeye waanay ku ijmacsan yihin iibka caynkaasi sababtu waxa weeyaan waa qarar weyn baa kuba sugan shaygii shay jira maaho waa wax macduuma lama garanayo inta uu noqon doono inuu bixiyo in kalena lamama garanayo markaa iib ansaxaya maaha kaas baa beycu mucaawamana la yidhaaha beycu siniinna laba yidhaaha xataa beyca salamka oo kale de waa inoo dambeeyaay hadduu ruuxu eg beer buu leeyahay oo ay noqoto dee beertaada wixii ka soo baxayey unban kaa iibinaya xataa taa dafteeda inay baxayo in kale waxa weeya qarar baa kuma sugano waa inuu manaa dee kayl macluumo islama ogyihiin oo dee ama tiisa ha noqoto ama meel kale marka waktigaasi gaadho uu keena taa heshiisku inuu dhaco mooye hadduu yidhaha wixii halkaa halkaa ka soo baxayay oo kale ama wixii imanka qaryo aad u kooban oo dhici karta inay beerahooduba baan ka soo baxan kaa iibiya ma ansaxayso sababta waa qararkan jira marka imanka oo kale ruuxu masnac buu leeyahy masnac waxa buu soo saaraa waana waxaa yoomiyan shaariyan uu soo saaro ma dhacaysaa in caqdi la kala iibsado oo wixii masnaca ka soo baxayey sanad laba sanadood saddex sanadood wixii masnaca ka soo baxayey uu ruux sii iibsado lacagtii sii bixiyo hadhowna wuxuu urursanayaa un de wixii masnaca kaba soo baxo kale taas oo kale waxay lamid noqonaysaa dee kolley malaha masaanicda aada u waaweyn ee badiilada leh waa dhici karta ra'yigu inuu isbedelo ama arrinta ay isbedesho masnacii kole hadduu masnacaa kooban yahay kolley beyc almucaawama tan bay gelaysaayo ruuxu hadduu taa ku iibinayo dee kolley caqdigii ha noqdo lacagtii waaba sii qaadanaya dariiq salan baa lagu iibinaya in caqdigii lagu qoro un ruuxu in lagaba yaqaano bishaas oo kale ama waktigaa mucayanka intaasoo kartoon oo dee waxaa dee soo baxaya kamid a taas marka hadduu dee masciisii kasoo saariyo haddii kaleba oo laga yaqaanaayo kale laakiin hadday noqoto mascaga noocii kaba soo baxayay oo masnac berriba fadhiisto wixiiba ay markaa uu fadhiisto oo kale qarar ka weyn iyo jahaaladan baa meeshai imanaysa lama dee waa dhici karta masaanicda waaweyne intaasoo badiil leh taas ee muhimku inuu noqdo weeyo caqdigii wixii in ruuxii dimadiisii laga yaqaano intaasoo kartoon oo noocaasa waana wixii la ogaa masciisa inuu kaba soo baxayo inuu ibiyo waktigaa leeya marka haddii masci noqoto iyo haddii kalena dee waktigunbaa laga yaqaana inuu wiii tawfiiriyo inuu waktigii tawfiiriyo laakiin beyc lmucaawama ama beycu siniin beertan oo midhaheedii sanada la iibiyo la iibiyo inay bixiyo in kalena aan la garanayn waa shay macduuma waa shay jahaala ku sugantahay qarowa baa ku sugan oo ma banaan oo kale dee kolley masaanicda yaryar iyo noocyadaas saas oo kale way noqonayaan bal hadday noqoto imanka kasoo qaado degaan yaroo kaloo saa duudo oo kale oo la yidhaaho meesha ay kooban tahay wixii kasoo baxayay midhaha halkaa kasoo baxun baan iibinayaan kaa iibsado salaam ahaan lagaga iibsaday inay dimadiisa noqoto mooyaane kolley taasi inaanay banaanaan waayo jahaala iyada kuma sugan laakiin mandiqo hadday qayb xumaato qayb kale ay baxaysa tahay mandiqo dhanoo weyn oo dee waxeedu inta badan ay mutawafir yihiin oo la helayo hadday noqoto taasoo kale waxay idhahdeen shay jaa-izay noqonaysaa bal beycu mucaawama ama beycu siniin taasba weeye horta macnuu kaa weeye lafdigaan in yar kusoo yar laami doona waayo waxaan yihi qaala axaduhuma waa labadan imaka abu zubayr iyo saciid haddaan kaba dhigno midkood baa wuxuu yihi beycu siniin ama baycu siniina hiya almucaawamata haddaan iskaga khabro markaasoon mubtado kaba dhigo waaba isagoo isku fasiraya oo baycu siniin waxa weeye hiya almucaawamatu waa mucaawamada oo wax mucaawamada ayaa baycu siniin oo labadoodii baa la isku fasiraya bal taas baa lafdigu ee imanka daahirkuna yahay aan yar socdo horta wacani sunya sunya iyada waxay tahay dee kolley wax banaan iyo waxaan banaanayn bena waa ti aan banaanayn masalan ruux baa wuxuu iibinayaa beer uu leeyuu iibinayaa ama dee dhul uu leeyuu iibinayaa dhulkiisi waa dhulkaa qiyaasan ee la garanaya qadarkiisii waa la garanayaa markaas baa wuxuu yihi dhulkaasaan kaa iibiyey toban mitir mooye eg toban mitir mooyaane iyada markaas oo kale wixii waa dabdisan yahay intiina wax dabdisan wax jahaale iyo wax qararoo ku sugani mama jirto ama dhirtanaan kaa iibiyey geedkaa mooyaane ama labadaa geed mooye iyada taas oo kale tii loo jeeday maaha way ansaxaysaa ee laakiin hadduu yidhaaho dhirtaydan ama dhulkaygii baan kaa iibiyey in mooyaane eg ama wuxuu yidhiba ariga halkaa daaq ayaan kaa iibiyey qayb mooyaane lama garanayo waxa ay tahay lama garanayo jahaalo weyn baa ku sugan ma banaana markaa walow laftigeena caniisanya un imanka ay noo taalo oo wixii wax laga soo reebay alistitaa weeyaan fi lbeece inaanay banaanayn ay tilmaamayso tirmidi iyo keyrkiiba xadiidka maxay ku wariyeen naha canisunya ilaa an tuclama rasuulki ilaahay istihii buu nahiyey wixii wax laga soo reebiye saas oo kale bec in la garanayo mooye haddii la garanayo jahaala ma jirto qarar ma jiro way ansaxaysaa laakiin wixii saas oo kale oo yidhaha waxaasaan in mooye kaama iibiyey intii hadhow murad iyo khilaaf lagama baxayo iyada taasi ma banaana wax baatilay noqonaysaa waana tan nahyi uu jooga waa tii qarar kaba imanayey jahaal ay kama imanaysay in laba garanahayn taas bay adigu noqonaysaa marka suuru dhiganayaa imaka halkano haddii uu dhir buu kaba iibinaya dhirtiisina midhihii eg midhuu iibiye geeda ku yaala midhihina waktigii la iibinaya bay gaadheen laakiin wuxuu yihi midhaha dhirtaasaan kaa iibiyey toban saac mooyaane saaci waa la garanayaa laakiin dhirtani marka la gooyo intay noqon doonto jahana kuma sugan waatana uu leeyahay malaa maliko iyo qoon mooye dee culamaa kafa malaa cid yaroo kooban mooye beeca baadil bay ku tagaan marka waxaad odhan kartaaba ruuxu suuraysan karaa dee kol haddii la yidhi dhirtaa midhaheeda toban saac mooye intii kalaan kaa iibiyey intii waa macluume maxaa ka dhigaya baadil waxaa ka dhigaya midhahan marka la soo gooyo inay wuxuu yihi toban saac mooyaane intii kale waxay noqon doonto qadarkay noqon doontaa tii baa la garaya jahala jaanibkii kala imanaysa markaa jahaladaa daraaddeed bay culimadu leeyihin suuradaasna waa baadil bal wixii aanay jahaliya qaran kuma sugnayn ee lasoo reebay waa sax wixii kale taasi waa waaa de waa qadcan lilkhisaan iyo dadka xoolahoodii in baadil lagu cuno taasoo kalea kaba dhalanayo wax banaan ma aha wuxu uhi markaa xadaثna waraqasa fi lcaraaya waynu soo maray waxadaثna abubakr bn abi shaybata وcaliي bn xujrin qala xadaثna ismaaciil h bn culayata an ayub an abi zubayr an jaabirin can nabiy salى اllahu عalيه waslm bmil gayra anahu laa yadkuru ma sheegayo eg ismaaciil bn culaye riwaayadiisan uu kaba warinayo imaka ayub laa yadkuru baycu siniina hiya lmucaawamatu intaa muu sheegin وxadثnي اسحاq بن منصوr qال xadثna عubayd للh بن عبدالمجيد qال xadثna رباح بن أbي معروف qال سمعت cضاn عن جابر بن عبداللahi qاaل نahىa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم عan kirاء الأرض dhulkii la kireeyo waa nahiye taa baabka baab dan baa inoo soo socday axaadiistiisu badan tahay aad ay u badan tahayba iyada markaa way inoo dambaysaa وعan bayciha siniina in dhirka wixii kasoo baxaya sanada la iibiyana wuu nahiyey وcan bayci samari midhihii in la iibiye xataa yadiba ilaahay fiicnaanayaan ay ka bislaanayaan bal intii kale xadiidkiiya waa idin dhamayne cibaaradan ah baycu siniina hiya almucaawamatu lafdiga laba nin baa imika xadiidkii laba sheekhna uu lahaa eeba labada dambaan kaba dhigaynaaye waxa uu yihi midkood baa yihi baycu siniina hiya almucaawamatu daahirka cibaaraduna waxa ay tahay markaan soo laqbaynay in layskaga khabrayo waa tafsiir buu markaa la yimi oo baycu siniinka meele kuba yimi waa mucaawamadan halkan kuba timi inay taa tahay laakiin xadiidka abu da-uud iyo bayhaq iyo qolooyin kaloo wariyey lafdigoodu taa waa ka dunaa oo waxaad moodaana waa macno daahirana way yar ahaydba si uga dunaa waxa weeyaan waa iyagoo bal matalan sheegay inuu midkood yidhi baycu siniin ka kalena yidhi almucaawama oo macno uu yahay labadan xadiidka warinayey jaabir ka warinayey midkood laftigiisu muxuu ahaa nahaa rasuul llahi salى اllahu عalيه waslm can almuxaaqalati wاlmuzaabanati wاlmucaawamati wاlmukhabara ka kalena laftigiisu muxuu ahaa nahaa can almuxaaqalati wاlmuzaabanati wa bayci siniina wاlmukhabara oo midna uu yihi baycu siniina midna almucaawama oona lafdi daahire lakiin cibaarada muslim taa wax ka duwan bay keenaysaa allahuma haddii laba aqriyo axaduma bayci siniini bayci siniina oo bal la yeer jiray iyo balaa yeer ta'wiile bal waxaan leenahay qolooyinka kale ee xadiidka wariyay siday kuba wariyeen labada raawi baa ku kala duwan labada lafti ay la yimaadeene iyagu tafsiir maaha laysku fasirayo waana isla macno midkood baycu siniina ayuu yihi midna almucaawama buu yihi waana isla macno un labada lafdi bay kala lahaayeen waana macno daahir waana si abi daud iyo keyrkii kuba sugan markay xadiidkan warinaya bayhaqiyo siday kuba soo wariyeen qolooyin kala duwan ibnu jarud iyo waa siday kuba soo wariyeen bal waana macno daahiro laakiin haddii aan sidan u laqbeeyo taasay noqonaysaa mucnino labadoodi saasay ku kala duwan yahin aadna daahir bay taasi u tahay wallahu subxana wa tacala aclam